Suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee degmada Doble ayaa laga dareemayaa hoos u dhac aad u badan oo ku yimid xoolaha noocyadiisa kala duwan ee lagu iibiyo suuqaasi. Ganacsatada xoolaha iibiya ee suuqaasi joogo ayaa sheegay in wakhtigan aysan jirin wax faa'iido ah oo ay ka helaan iibinta xoolaha waxaana suuqa si weyn looga dareemayaa hoos u dhac weyn oo dhanka xoolaha sida geela, lo'da, ariga iyo weliba dameeraha lagu iibiyo halkaasi. haddaba waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ku iibiya suuqa xoolaha ee degmada Doble oo la hadlay warbaahinta.
iibka sidii bishii hore uu ahaa hadda hoos uu u dhacay saameyn weyn ayuu ku yeeshtay sababtoo ah neefka birmada kun iyo laba boqol iyo kun iyo boqonaha la gadayay hadda wuxuu marayaa sideed boqol oo doolar toddobaatan saddex todoba boqol oo doolar lix boqol oo doolar sababta farqiga u dhexeeya saameynta coronavirus iyo iibka hoos u dhaca fi jiray ee wax kasta kala soco jira ganacsiga kan kore iyo kan hoose xoolaha iyo maaragtay iyo badeecada waa is macnaha waa is maaragtay waa waa wax isla socdo een maaragtay haddii ay kaas uu saameyn ku imaan kuwana saameyn baa ku imaanaya waxaa looga bixi karaa oo tikadahan iyo coronaviruska cudurku ilaahay naga dulqaado unbaa looga bixi karaa marka sidaa unbaa looga bixi karaa intay hadda tikadana xiran yihiin coronaviruskana uu jiro xoolaha dib u dhacu waa siduu ugu imaado wey suuqa xoolaha ee dhoobleeliya xooluhu aad bay raqiis u yihiin xanuunku saamayn buu ugu yeeshay waa gartay qurbacda arkaysa ee kuruska kurusku intaa leegaya waxaa la siisanayaa laba boqoloo doolar laba boqol iyo konton doolar meelahaas joogan qurbacdaas hadda waa saddex jiryaal laba boqol iyo konton doolar bay joogaan kuwa ka shisheeya oo afar jiryaala afar boqoloo doolar bay joogaan geela waaweyn ee ma garanaysaa hasha ugu qaalisanaadi shan boqoloo doolar bay joogtaa waa gebigii ahaanba waa isku mid hadda kawaanleyda dhobley ee wax qalqalanaysa iyo kuwa ganacsiga sheegta waa isku mid hadda kawaanleydaaba gacan ku dhaanta kuwa noo qalayaaba dhaamaba marka geelu qaalmaha ee ugubka ee loogu jecel yahay shan boqoloo doolar bay joogaan ee afar boqol soddon sidaasuu isu dhex yaallaa saddex boqol afar boqol hal shan boqol gaadhow mala geel ugubka ee geel loogu jeclaa ma garata qiimihiisa ugu sarreeyo oo hadda la dhihi karo waa neefka ugu sarreeyo qiimaha aan aragnay hadda labadii bilooda ugu dambaysay waa milyan iyo siddeed boqol iyo afar iyo afartan kun Ee, qiimaha xiga waa milyan iyo lix boqol mustawaha gareedka u hooseeya ariga birimada waa milyan iyo afar boqol saddexdaa dabaqood bay isu dhex yaallaan ariga birimada hoos u dhacan ayaa loo aaneynayaa dekedihii dalka laga dhoofin jiray xoolaha noocyadiisa kala gedisan oo xiran sababta ugu weynna waxa ay tahay cudurka coronavirus oo saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsiga noocyadiisa kala duwan